Magaalada Qardho ayaa laga daafuray ololaha tallaalka carruurta oo laga samayn doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Karkar. Madaxa barnaamijyada caafimaadka hay'adda Save the Children ee dowlad goboleedka Puntland, Jaamc Maxamed Dacar ayaa daafuray ololahan tallaalka carruurta ee gobolka Karkar.
ololahan tallaalku wuxuu ka bixi doonaa dhammaan gobolada puntland dhammaantood buu ka bixi doonaa waana wareegii saddexaad waxaana lagu gaarayaa dad tiradooda lagu qiyaasay iyo kun ayaa lagu gaaraya dadkaasoo isugu jira carruurta shanta sanoo ka yar carruurta da'dood u dhexayso muxuu ahaa da'da waxbarashada shan sano ilaa afar iyo toban sano iyo hooyooyinka dhaqmaadka ah ayaa lagu gaaraya marka waa wax ka badan rubuc malyuun dad ka badan ayaa lagu gaaraya marka waxayna ku timi arrintaasi wasaaradda caafimaadkuna ay ku hogaaminaysaa in dhammaan laga hortago xanuunada tallaalka looga hortegi karo aan si kaleeto looga hortegi karin marka siduu isduw inoo sheegana toban xanuun ayaa hadda la dawaynayaa laga hortegayaa marka waxayna ku timid dadaal iyo iskaashi wasaaradda caafimaadka iyo bahwadaagtoodu ay yeesheen kuwaasoo kale ah hay-adda badbaadada carruurta safety children w h o ama hay-adda caafimaadka adduunka iyo unisef sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ay iska kaashadeen marka saa og tihiin waxaa gobolladeenna ku batay xanuunka la yidhaahdo gowracatada oo saameeyey dad ku dhow kun iyo boqol qof oo carruura ayuu ku dhacay wuxuu dilay afariyo afartan carruura baa u dhintay haddii dib loo raacay dadka muxuu ahaa ay ku dhacday gowracatadu boqolkiiba konton iyo afar ayaa waxay ahaayeen dadaan tallaal qaadan waa dareemi kadhaan in macnaha arrintaasi culays leedahay in boqolkiiba konton wax ka badan dadkii ay ku dhacday gowracatadu ayan tallaal helin marka waxaa loo baahan yahay in carruurta tallaalka loo dhoweeyo la gaarsiiyo meelahay joogaaniin guryahooda loogu tago xaafadahooda loogu tago baadiyaha loogu tago meel kastay carruurtu joogto in tallaalka la gaarsiiyo